Jimicsiga ama jirdhiska waxa uu muhiim u yahay ama waxtar u leeyahay qof kasta waxa uu si gaar ah muhiimad ugu leeyahay qofka qaba cudurrada sonkorta sida noociisa labaad ugu horeyn qaar kamid ah dhalinyarada isticmaala jiimka ee ku nool degmada Dhuubley ayaa ka warbixiyay faa'iidooyinka uu jiimku leeyahay magacayga waa xasan nuur axmed ahna dadka ku nool degmada Dhuubley jimicsiga maxaa la dhihi jiray oo wuxuu u roon yahay qof walba oo bilaadan ah caafimaadku ka mid yahay jimicsiga wuu kala badan yahay aniga hadda waxyaalo badan isticmaalay sida baloonta orodka birta jiimka waan isticmaalay maasha allah alxamdulilah wax dhib kuna kuma arag caafimaadana aan ka qaada moogiye magacaygu waa faahad maxamed mursal ku nool degmada Dhuubley haddii aan soo qaato midda koowaad maxaa faa'iidooyinka uu leeyahay jiimku waxaa ka mid ah dhisidda jirkaaga iyo dhimista maxaa culayska labadaba waa loo isticmaalaa labadaba faa'iiday u leedahay midda kale haddii aad maxaa ahaye aad laazinto waxyaalo badan oo maxaa ahaye adiga agsiskaaga maalinlaha wax iska bedelay aad ka helaysaa oo macnaheed firfircoonaan baad ka helaysaa dhanka kale doctor Shaafi Cabdi oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala degmada Dhuubley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa dhankiisa ka warbixiyay muhiimadda jirdhisku u leeyahay caafimaadka bulshada jimicsigu qofku biniaadanka eh markii loo fiiriyo dhanka caafimaadka iyo markii loo fiiriyo dhan weliba loo fiiriyo jimicsiga marna lagama maarmo waxaa weeye jimicsigu ee, qofka biniaadanka eh waxaa loogu talagalay maalintii ee, soddon daqiiqo ee, sifo uu uga badbaado cuduro badan oo wadnaha haleelo inta badan ee, waxaa ka mid a inta badan qofka fadhiyo ee, waxaa ku dhici karaan cuduro oo ka mid a een, blood pressure-ga oo dhanka af soomaaliga markaan u fiirino uu yahay dhiigkar haddaad fadhiisato cunto aad fadhiisato oo aa cunto ee, waxaa kugu imaan karaa sida hadda aan kuu sheegayo sokorta jirkaagana mar weliba uu ahaan karaa wax weliba cudur walba kuu kaydiyo